أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nuur waxaan soo haynay labadii aayadoodee hore rabbi inuu ku soo ammaanay rag ilaahay subxaana wa tacaala uu qalbigooda geliyey nuurka iimaanka oo ku manaystay oo markaasaa ay ku camal faleen sifaadkoodana ay ka mid ahayd tijaarada iyo maaragtay beeca iyo waxyaabaha lagu mashquulaa inaanay cibaadada rabbi ka mashquulinaynin ilaahayna abaal weyn iyo fadli cadiim inuu u diyaariyey taa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dabagelinayaa oo sida qur-aanka ku cad ama ay caadada qur-aanku tahay inuu labada qolo isu keen barbar dhigo kuwii gaalada ahaa iyagana camalkoodii iyo iimaankooda sida uu yahay laba markaa miaal buu ilaahay subxana wa tacaala ku bixinaya ama laba tusaale waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay kuwa gaalada acmaaluhum camaladoodu shaqooyinka ay qabtaan adduunyada ee ay weliba ay isleeyihiin ilaahay ugu dhowaada qaarkood iyagoo u malaynaya inay wax ku sugan yihiin oo wax haystaan ama diin iyo wax la mida haystaan acmaaluhu camalkoodaasi ka saraabin dhalanteed oo kale weeyaan waa iska dhalanteed ama dhaandabagaalla qofkas buu yidhaahdo dhalanteedkaas oo biqiicatin bannaan ku sugan ay fii qiicatin ban had iyo jeer caadadiisayba tahay inuu maaragtay meel bacaadle ama meel bana ka muuqda eh saraabkaasoo yaxsabuhu adam'aanu yaxsabuhu uu ku malaynayo addam'aanu qofkii haraadanaa ee haraadku madax maray maa-an biyo uu ku malaynayo markuu arko maaragtay ruduubaddaa iyo walacwalacdaa waxaa dhulka ka soo kacay ee ay qoraxdu hayso wuxuu malaynayaa biyo maa-an biyuu ku malaynayaa dabadeedna waa isku sii daynaya xaggiisu u cararayaa waa haraadan yahay naftu kula eeranaya waa qabanayaa u xaggeedii xataa idaa jaahu markuu yimaado yacnii waqtigii uu yimaado booskii dhalanteedka meeshay dhalanteedka uga muuqday marka uu soo gaadho lam yajidhu muunan helinin meeshii shay-an shay wixii waxba kuma helinba shay-an shayba maaha isaga indhahiisa unbay laahay wawajad allaha ilaahay buu ka helay cindahu agtiisa ayuu alle kala kulmay alle ayaa bilmirsaadi ahaayoo kusii sugayay meesha qabashadiisa iyo xisaabtiisa fawafaahu alla waa u oofiyey markaa xisaabahu xisaabtii u xaqa u lahaa ayuu mariyey ilaahay cidna ma dulmiyee oo isagu meesha wuxuu islaaha waxbaad ku gaadhaysaa laakiin arrintu cagsiga ayay noqotay oo meeshu waxba uguma tegin xisaabtii rabbi oo kaga horaysana waa u tegey wallaahu allana sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday deg deg tahay weeyaan deg deg badanta oo amase ka dulumaatin weeyaan waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay acmaaluhum camalkoodu ka dulumaatin mugdiyaal weeyaan waa mugdi mugdigaas oo fii baxrin bad ku sugan baddaasoo lujiyin gundheer camiiqulqacri ah oo aad i aad u gundheer bad baddaasoo yaqshaahu uu daboolayo oo uu ka sarreeyo mawjun mawjad mawjad kale oo bada ah oo badda ka kacday hir baa ka sii sarreeya hirkaasoo min fawqihi korkiisana u ahaaday oo ka sii sarreeyo mawjun hir kale hirkana hir kale ka sii sarreeya oo hirar baysa sii dulfuushan hirka labaad oo min fawqihi korkiisana u ahaaday oo ku sugan yahay saxaabun daruur baa ku sugan daruuro ay iskorkorsan baa iyadana ka sii sarreeya hiyo taa la sheegay dulumaatun mugdiyaal weeyaan dulumaadkaasoo bacduhaa barhkeed fowqa bacdin barh kale uu korka ka saaran yahay bacduhaa barhkeed fowqa bacdin barhka kale korkiisa u ahaaday oo hadda afar mugdi ama shan midkood baa la sheegay idaa akhraja hadduu saaro qofkii markaa yaddahu gacantiisa hadduu saaro gacantiisa haddii uu soo bixiyo idaa akhraja hadduu soo saaro yaddahu gacantiisii lam yakad kuma dhowaado yaraahaa inuu arkaayo qofkii oo gacantiisii ugu dhoweeyey xataa ma arki karayo waman lam yajcal illaahu ninkaanu ilaahay u yeelin lahu mankaa nuura nuur ciddii aanu siinna famaa lahu min nuurin nuur ma laha oo nuur heli maayo waladiina kafaruu kuwa gaaloobay kufriga sidiisa macnihiisa carabiga waxa weeyaan assadru wataqdiya wixii la asturaya ee maaragtay la qarinayaa la yhahdaa kafara wuu qariyey saas daraaddeed baa qofka beeralayda ah ayaa kufaar uu qur-aan ku magacaabay kamahali kaysin acjaba alkufaara nabaatuhu markuu adduunyada ilaahay sheegaya wuxuu ku miaaliyey roob xagga samada ka soo da-ayoo geeda soo saaray geedahaasoo acjaba alkufaara kuwa beeralaydaha waxaa ka cajabgeliyay ay ka heleen nabaatuhu midhihiisa ka soo baxay kufaarta zuraac baa loo jeedaa way culamada badankoodu yidhahdeen imka kafaaradan dembiyada qaar laga waajibiyey alkafaara baa la yidhaahdaa maxaa yeelay dembiga ayaa asturtaa oo qofka ka qarisaa marka kufrigu waa qarin xagga luqada habeenka laftiisaba waxaa la yidhahdaa maaragtay kaafir baa marmar lagu magacaabaa adduunyada markuu waa kii lahaa shaacirku yacluu طariiqata matniha mutawaatiran fii leylatin kafara nujuuma hamaamuha garanuud buu sheegaya oo dhir ma garanaysaa saloolanaysa oo daaqaysa markaasuu le yaclu ariiqata matniha dhabarkeeda waxaa ka sarraynaya ku da-aya mutawaatiran xaaluu maaragtay istaba joogo fii leylatin habeen gudaheed habeenkaasoo ka fara nujuuma xidigaha uu qariyey qamaamaha daruurteedii roob baa macnaha ku da-aya weeyaan kufrigan markaa xagga sharciga dee waa laba kufri oo kufri akbara iyo kufri asqara baa la yidhahdaaye waxa weeyaan waa ilaahay subxaana wa tacaala in laga kufriyo oo wujuudkiisa la diido oo kufri juxuud iyo takdiib lala yimaado ama laga kibro cibaadadiisa oo kufru istikbaar iyo ibaa lala yimaado oo labada kufri baa badanaa ay culimmadu markii hore usii qaybiyaan marka dambe furuuc ha yeeshee kufru istikbaar iyo waiba sida kufriga ibliis calayhi lacnat ullah iyo kufru juxuud iyo takdiib inaad tidhaahdo maba maba jiraba oo dabeecaddaa wax walba abuurtay juxuudkaasa ayuu ka imanayaa icraadka iyo kufru shaki iyo kufru nifaaqa iyo waxyaabahaas oo kale maaragtay kufriyadaas haddee kufri yarina waa jiraayo si aad wax badan barateen kufrin duuna kufrin waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waa kufrigii yaraa aan qofka diinta ka saaraynin hadduu qadaayaadka qaar dee iskaga xukumo ma garanaysaa nicmada ilaahay in la diida lafteedana kufriga xagga lagu lagu magacaaba luqada marka kufriga waa kufrigii weynaa ee gaalnimada ahaa kuwii ku sifaysnaa ayaa laynoo miisaaliyey oo tashbiih wax la yidhaahdo ayaa lagu sameeyey iyagoo adduunyada markay joogaan waxay isleeyihiin camal baa haysaan oo shaqaa ku jirtaan oo qaarkood waxaa la yidhahdo insaaniya bini aadannimay wax ku bixinayaan oo idinka arkay dadkiibay wax tarayaan sadaqad bay la baxayaan way badbaadinayaan way gurmanayaan qaarkood kaniisado iyo waxbayba ku jiraanoo waa cibaadaysanayaan qaar kalena waxa ay caabudayaan waxyaabaha isleeyihiin ilaah baa ugu dhowaanaysaan oo asnaam iyo qubuur iyo wax lamida ayay caabudayaan camal bay samaynayaan haddaba camallada noocaasi inaanay wax ka soo qaad lahayn ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay oo mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo wiju shabah baa jira iminka waladiina kafaruu baa ilahay soo waa mubtaduu waladiina kafaruu weeyaan haddaba waxa maaragtay camalkoodii baa mushabbah ah oo acmaaluhum baa leeyahy camalkoodii camalkii waxaa lagu shabbahay oo loo ekaysiiyey bahalkan la yahdo dhalanteedka dhalanteedka kulay dadka reermiigaa la yaqaanee meelaha bananka ah ayuu ka kacaa marka dharabku jiro ee qoraxduna qabato ama meelaha dhegedka bahalka ah dhegedka cusbadoo kale ah dabadeedna qoraxda kuleylkeeda iyo ruduubada qoyaanka dhulka ka soo baxaya isqabsada dabadeedna meesha walac walacba ayaa wax biyo ah kale aad moodaysa ayaa qofka u muuqanaya dhaan dabagaallena waa la yidhahdaa dhalanteed waa dhalanteed waxba kama jiraan weeyaan dhalanteedkaasaa ilaahay ku shabaha ku shabahay wajushabahu waxa weeyaan yaxsabuhu dam'aanu maa'an qofka haraadan ayaa biyo u malaynaya waayo gaalkuna camalkiisa wuxuu u malaynayaa wax jira isaguna oo wax taraya u malaynaya gaalkuna camalkiisa wuxuu u malaynaya wax wax taraya oo ilaahay uu ugu dhawaadayba oo uu hormarsaday oo wax u ah saasuu malaynaya ninkan haraadanina wuxuu u malaynayaa bahashaa biyo markaa wuu qabanaya adoo xusanaya biyaha ka soo cab oo nafta kula eero gaalkuna dee xusanaya camalkaagii baa kaa horeeya xataa idaa jaa'ahu markuu u yimaado gaalkii camalkii uu u yimaado qofkii haraadanaana uu biyihii u yimaado labadoodiiba waa maaragtay waa shabah awjushabahiye lam yajidhu shay-an waxba heli maayo makaankii ama booskii dhawaandabagaallaha uu ku calaamadsaday ee uu islahaa biyaha ku gaadho waxbaba ka heli maayo waa meel maran wawajada allaha ilaahay arrin kalea laakiin kaga kedisayo arrin kedis ah ayuu ka helayo wawajada allaha ilaahay buu ka helay cindahu meeshii agtiisa makaanka macnaha ilaahay abaalgudkiisii iyo abaalmarintiisii malaa'igtiisii oo qabanaysa camalkiisii oo loo oofinayo ayuu ka helay arrintu shaa waxay ku socotaa tashwiih bay ku socotaa iminka dabadeedna fa wafaahu waa u oofiyey xisaabahu xisaabtiisii buu u oofiyeyoo waa uu abaalmariyey abaalkiisii xumaayo u dhigtay ayuu ku abaalmariyey waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuura wax alla wixii ay camal sameeyeen ayaa waxaa laga dhigay waxaan waxba ka jirin khalaas bay noqdeen marka sidaasoo kale ilaahay aada ugu shabahay maaragtay gaalada inaanay moodayaan inay wax wadaan wax haystaan waxna aan haystan mahalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ijtadad bihi riixu fii yowmin caasif laa yaqdiruuna mima kasaba calaa shay mar kalena waxaa la yidhi camalkoodu waa sida dambaskaa ay dabayli ku kacday dabayl xagaa ayaa dambaskii ku dhacday maalin dabayl badan dabeedna dambaskii dee meel xag ku kala aaday alla waxay ka helayaan ma jirto waa kuwa shaqaynaya qul hal nunabiukum bilakhsariina acmaala ma idiin sheegnaa kuwa ugu khasaaro badan xagga camalka dadka ugu khasaaro badan aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya waa kuwa camalkoodu lunsan yahay ee meel lunsan ku shaqaynaya ee waxaan waxba ahayn wax moodaya adduunyada markay joogaan wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca waxay u malaynayaan inay wax wanaagsan qabanayaan ulaa'ika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim kuwaasi waa kuwa gaalada ee gaaloobay ee isla shaqo wacan baa haysan adduunyada markaad joogtaan ilaahay iyo kulankiisaba waa ka gaaloobeen marka kuwa waxa weeyaan faxabitat acmaaluhum camalkoodu waa neef xabitat acmaaluhum waxa weeyaan bahashan maaragtay ciyaalku buufiyaan marka la buufiyo markaa dabeedna marka waxaad moodaysaa dee wax buuxa neef baa ka buuxday moogta haddii meel yar laga dhishtiiyo laga sii daayo neefta iyo naqaska xabidad baa la odhanaya calooshii buurnaydii wixiiba meel ay ka baxeenba maaragta meel waxa waxaad soo qaban kartana maaha faxabidat acmaaluhum falaa nuqimu lahum yowma alqiyaamati wasnan marka mar haddee wixiiba bureenaan naqas la sii daayay ahaayeen falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan wax loo miisaamo ma helayaan qiyaamaha wax loo miisaamo ma helayaan shirkiga ayaa buriyey lain ashrakta lain ashrakta layaxbadanna camaluka marka taa weeyaan ta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hadlaayo uu leeyahay camalkoodii wax alla waxay ka faa'iidayaan ma jirto koodii xumaana waa lagu abaalmarinaya xadiid waxaa ku soo arooray saxiixa saxiixbukhaari buuba ku soo arooree ana alyahuuda waannasaara bacdamaa yashtadu cadashuhum fi laakhira yahuudiya nasaaro markaa araadku ku darnaado aakhiro naarta ayaa waxay isaga dhigaysaa biyo kaannaha saraabun waxay isaga dhigaysaa sidii oo dhaunteeda kaannaha saraabun fayatasaaqiduuna fiiha walciyaadu billah laakiin way jirtaa in qofkan maaragtay gaalka ah camalkiisa wanaagsan adduunyada ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmarinayo oo lacagtu ugu badanayso gaalku hadduu wax bixiyo bixintaa waa u badanaysa oo masaakiinta cuntada siiya oo dadka maaragtay ducafada u naxariisto oo dadka dhibaatada ku dhacday u gurmado oo waxsan sameeyo oo silaturixin sameeyo waxaa maaragtay ilaahay adduunyada ayuu maaragtay in allaha laa yadlimu mu'minan xasanatan yucطaa biha fi dunya wayujzaa biha fi اlaakhira waama alkaafir gaalka fayuطcamu bixasanaati maa camila biha lilahi fi اdunya adduunyada ayaa ilaahay subxana wa tacaala ku abaalmarinaya xasanaadkiisa aakhiro sidaadu ahaanaya marka awdan ku jirta ow ka dulumaatin owdaasi ma waxa weeyaan litakhyiiri baa oo gaalada camalkooda waxaad ku shabbahdaa dhalanteed ama waxaad ku shabbahdaa ow ka dulumaatin ku shabbah oo badanaa qolada udabada muta'adibiintahay waxay leeyihiin owda tashbiihaadka dhex dhacdaa waa waa litakhyiir in shita shabbih bi hada wa in shita shabbih bi hada ama kan ku shabbah ama kan ku shabbah dabadeedna gaalada la sheegaya waa un isku midun culamada qaarna waxay leeyihiin maya waa litaqsiimi watanwiic waa qaybuhu waa kala duwan yihiinoo maaragtay mushabbaha hore iyo mushabbaha mushabbahu bihiga dambe iyo mushabbahu bihiga hore isku mid maaha sidii kii baqara oo kale waa laba kala duwan maalun kamatali ladii istawqada naara aw ka saybin min asamaa waa laba tashbiih ama laba mushabbahu bihi oo kala duwan kana waa laba mushabbahu bihi oo kala duwan bay culammada qaar leeyihin adigu marka haddii laba laga kala dhigo maxay gaaladan kale yihiin qaar waxay leeyihiin labadan gaal waxa weeye gaaladii ma garanaysa muqallidiinta ahayd ee iska dadka raacsa dadka iska raacsanayd iyo kuwii matbuuciinta ahae la raacay bay kale yihiin kuwii madaxda aha gaalada ma og tahay madaahibta gaalada dadna waa madax bay ku yihiin way ku hogaamiyaan dadna waa caam oo inta kalena waa iska raacdaa marka labadaa firqo ayay u kala taallaa culamada qaar waxay leeyihiin maye waxay u kala taalla xagga caqaa'idkooda iyo xagga camalkooda kale ee ay samanayaan saalixa iyo u eg iyo xagga caqaa'idkooda wallaahu aclam wax se daliilahoo kale rajaxaya ma jirno ma jirto waxa ay leeyihiin qolada muta'adibiinta ee adabka marka la aqriyo ee qur-aanku luqa carbeed buu ku soo degeeyey waxa weeyaan tashbiihaadka awda dhex dhacdaa waa inay ay tahay litakhiiri ama kaa ku shabbah ama kaa ku shabbah marka waxaa la yidhi kuwii gaaloobay waladiina kafaruu acmaaluhum aw ka dulumaatin weeyaan mugdiyo mugdiyo qur-aanku horta mugdiba dulmatunba maba isticmaalinba hadduu wax mugdi ku sheegayo dulmaadunbu idhaahdaaba lafdiga mufradka ahee dulmatun lagama helo wixiisa had iyo jeer uu mugdiyeynayo leeya waxaas waa mugdiba dulmaadunbu idhaahdaa aw ka dulumaatin markaa mugdi ama mugdiyo sida marka dambe aynu odhan doono dulmaatun bacduha fowqa bacdin camalkooda nimanka waxaad ku shabbahaysaa mugdiyo mugdiyadaas oo fii baxrin bad ku sugnaaday bad badda oo lujiyin gundheer oo lujatulbaxri waxa weeyaan waa baddu meesha ugu dheer tahay ayaa luja la yahdaa lujiyinna waa nisbadii camiiqu lqawr way ku dheer tahay baciidu lqacri biyaheedu waa badan yihiin baduna dee mar kastoo ay ku dheeraato oo dee biyaheedu badan yihiin oo badweyn ay tahay dee way madowdahay ka madowdaata kale marka waxa weeyaan waa mool ama waa bad gundheer baddaasoo yaqshaahu uu daboolayo mawjun mawjad baa ka daboolaysa xagga sare mawjad baa kor u baxday oo mawjaduhu markay kor boodaana biyu isku dhacaan mawjad weyn baa haddana korka ka saaran taasoo min fowqihi korkeedana mawjun mawjad kale ay tahay taasoo min fowqihi korkiisana saxaabun daruuro ay sii tahay oo habeen madow oo haddana magaranaysaa daruurana ay sii dul joogaan markaa dulmatulbaxar iyo dulmatulmawj alawal iyo dulmatulmawj athaani iyo dulmatu saxaab tii habeenkiina ugu sii dar hadday habeen ahayd waa shan mugdi iyo wax badda lafteeda gunteeda dheer mugdi bay samaynaysaa waxaasi waa dulumaatun mugdiyaal oo bacduhaa barhkood fowqa bacdin barhka kale ay dul saaran yihiin idaa akhraja hadduu soo saaro insaan yaddahu gacantiisa lam yakad kuma dhowaadaba yaraaha inuu arkayo iska daa inuu arke waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ciddii aan ilaahay nuur siinna nuur ma helo oo nuur heli maayo marka arrintu waa arrin adag kuwii iimaanka waa tilaynoo mailay oo iimaankoodii maxaa lagu mailay kamishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fi zujaaja azujaajatu kaannahaa kawkabun duriyun yuuqadu min shajarati mubaaraka waa sidaasay isu saarsaareen yihiin nuurkii muslimka muminka nuurkii sidaas isu saarsaareen nuurkii mugdigii gaaladuna fii baxrin lujiyin min fowqihi fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun min fowqihi mawjun min fowqihi saxaabun iyana way isu saarsaaren yihin soo ma muminkana nuurkiisii waa isu saarsaaran yahay waman lam yajcal illaahu lahu nuuran ciddii aan ilaahay nuur u yeelin famaa lahu min nuur nuur ma laha ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ciddii maaragtay uu ku manaysanayo nuuru lhidaaya oo maaragtay nuurka xisiga ah iyo iyo nuurkan kale labadaba ciddii aan ilaahay nuur siinin nuur ma helaayo kolley labadaba waa suuragal in lagu xambaaro laakiin ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka dee inuu nuur siinayo muslimiinta waa ka qur-aanka ku sheegay allahu welu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur alle wuxuu weli u yahay dadka muuminiinta wuxuu ka saarayaa mugdiga nuurka u saaraya waladiina kafaruu awliyaa'uhum daaquut kuwaa kalena weli awliyadoodu waa daaquut yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat ilaahay subxaana wa tacaala qofkii aanu hanuunin cidna ma hanuuninayso waman yudlil illaahu famaa lahu min haad ilaahay kii laabtiisa diinta u waasiciyaa nuur buu ku sugan yahay jidka ilaahay baa nuurkaa laga helayaa saa daraaddeed waa ka nebigu odhan jiray calayhi isalaatu wasalaam markuu salaadda u soo baxayo masaajka soo qabanayo allahuma ajcal fii qalbii nuuran lahu qalbiga nuur ii geli wa fii samci nuuran wa fii basari nuuran indhahayga nuur ka dheeg basarkayga nuur ka dhig xagga midigta nuur iga mari xagga bidixda nuur iga mari xagga horaanta nuur ha iga maro xagga dambe ha iga maro korkayga allahu yeel hoostayda nuur yeel nuur ilaahu ii yeel gebigaygaba nuur iga dhig marka waa sidaas nuurkan qofka muslimkaa helaayo waxa uu ka hela qaala ibnu taymiyata raximah llah wuxuu yidhi annuuru yanshau can imtihaali amri illaahi waijtinaabi nahyihi nuurku waxa uu ka dhashaa oo qofka muslimka ay nuur ka helaa amarka ilaahay uu qaato amarka ilahay inuu qaato waijtinaabi nahyi wixii ilaahay reebayoo nahiyeen inuu ka fogaado iyo arrintaasoo lagu sabro taasaa nuur laga helaa waayo qofku xuduudda ilaahay hadduu ilaaliyo taasi waxay u samaynaysaa nuur bay u samaynaysaa taasu nuur bay u samaynaysaa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa aaminuu birasuulihi ilaahay ka baqaa rasuulkiisana raaca oo rumeeya yu'tikum kiflayni min raxmatihi wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi ilaahay nuur aa ku socotaan ayuu idin samaynaya oo idin siinaya gaaladii iyo ahlulbidicii iyo ahludalaalkiina mugdigaas ayaa ileeyihiin iyaguna waayo kufriga iyo macaasida iyo bidcadu waxay leeyihiin mugdi sida ibnu cabbaas laga wariyey faina lisayi'ati dulmatan fi lqalbi dembigu waxa uu leeyahay mugdi uu ku leeyahay qalbiga qofka uu madoobeeya qofka hebel qalbigaa madoobo qalbi cambu qadada leha macaasida iyo dembiga ayaa ugu muhiimsan waxa qalbiga madoobeeya wa sawaadan fi lwejhi wejigana way madoobaysaa macaasidu iyo dembigu waa wahanan fi lbadan jidhkiisana way daciifisaa macaasidu wa naqsan fi risqi arsaaqdiisana way nusqaamaysaa cumrigiisana way nusqaamaysaa oy baraka tirtaa wa buqdan fii quluubi اlkhalqi khalqiga wan wanaagsan qalbigoodana cadha ilaahay u geliyaa ibnu cabaas baa arrintaa laga wariyaa marka waxa weeyaan waa mugdi sidaasaa markaa qur-aanku labadii ku kala sheegaya fariiq gaaladii mar wuxuu ku sheegay dad indhaalac muslimiintana muminiintana dad u xarkaya mugdi iyo nuur maalu lfariiqayni kalacmaa walasami waalbasiiri waasamiici labada kooxood waxay kale yihiin qolo waa qolo indhala oo dhegala kalacmaa walasami weeyaan waa kuwo indhala oo dhegala qolada kalena waxa weeyaan walbasiiri kuwo wax arkaaya oo samiici waxna maqlaaya nuurkaas waa nuur macnawiya waa nuur اlhuda wاliimaan wالtawfiiq ilaahay subxaana wa tacaala quluubteenna ha nuuro iyo iimaankana ha inagu sugo qofkii markaa ilaahay nuurkaa siiyaa waxba uma baahna kale waxba kale uma baahna yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wطayru saafaat كل قد علم صلاaته وتسبيحة والله عليم بma يفعلون وللahi ملك السماaواaت والأرض وإلى اللahi المصير ألم tarىa waad aragtaa amase miyaanad la yaabaynin gaalada markaad aragtay siday u indhabeeleen oo u dhagabeeleen oo mugdiga ugu jiraan miyaanad la yaabaynin أن اللahi alle تبaaرaكa وتaعaaلى يسبxu inuu u تasبيixsado lahu alle inay u tasbiixsadaan man fi samaawaati cid samada ku sugan iyo waalardi cid dhulka ku sugan inay u tasbiixsato waadayru shimbirihii inay tasbiixsadaan saafaatin xaalay yihiin kuwa safaaya oo kala bixinaya garbahooda hawada kala bixinaya kullun mid la arko oo makhluuqaadkaas ah hadday cugaladii tahay iyo hadday duyuurta kale iyo ay tahay makhluuqaadka kale samada iyo dhulka ku sugan kullun mid la arko makhluuqaadkaasiiba qad calima waa ogaaday salaatahu salaadiisuu ogaaday oo bini aadamka iyo malaa'igta iyo jinka iyo salaadooda ay tukanayaan waa barteen oo waa yaqaaniin ee ilaahay ku caabudayaan wa tasbiixahu tasbiixdiisa ayuu ogaadayoo duyuurta iyo makhluuqaadka kale ilaahay u tasbiixsanayaana tasbiixdoodii bay ogaadeen wallaahu allana caliimun kii ku cilmile weeyaan bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan ayuu ku cilmileeya welilaahi ilaahay oo quran ah ayaa mulku samaawaat samada lahaanshaheeda iyo mulkigeeda ilaahay oo qura ayay u sugnaatay iyo walardi dhulka mulkigeeda ilaahay oo qura ayay u sugnaatay wa ilallaahi alla oo qura ayaa almasiiru noqoshaduna ahaatayoo isaga ayaa kala xisaabinaya marka aayaadkaas markay sifaadka ay noo sheegeen kuwii rijaalkii wanaagsanaa ilaahay u tasbiixsanayay masaajidda ku jiray iyo kuwan kale ee maaragtay acmaashooda luntay ee gaalada ah iyo xaalkoodiiba ayuu yidhi alam tara marka mufasiriintu laba dariiqay leeyihiinoo in la yidhaahdo istifhaamkami waa taqriiri taqriiri waxaa laga wadaa lam waa xarfu nafyi oo wax la diiday bay geli wax la diidaya ayay gashaa istifhaam baana laga hormariyo istifhaamkuna waa bimacna nafyi laba nafyi hadday isku dhacaanna waa waa nafyu nafyi ihbaatun wax la yidhaahdo sidaa haddii maaragtay minus iyo minus la isku dhufto balaas uga soo baxdo waa meesha laga qaatay ayaa waxaa la leeyahay alam tara macnaha waxa weeyaan alam tara ay qad ra'ayta waad aragtay qofkii oo muslimka ahi waabaad aragtay oo waad garatay oo horaaba lagugu sheegay ana allaha yusabbixu lahu man fi samaawaati waalardi oo taqriir loo loo laqbeeyo sida alam nashrax laka sadraka oo kale ay qad sharaxnaa laka qad sharaxnaa laka sadraka oo kale alam tara kayfa miyaanad garanaynin ama arag sidii ilaahay asxaabulfiilka u galay ay qad ra'ayta waad ogaateeno waad waad sidii asxaabulfiil loo galay waa la garanayaa dee marka waa taqriir iyo in la yidhahdo maya waa tacjiib oo alam tara miyaynaan la yaabayn miyaanan la yaabayn khitaabkuna wuxuu ku dhacayaa nebi maxamed calayh isalatu wasalaam iyo ciddii kale uu saalixu yahayba alam tara miyaanad la yaabaynin an allaha alle yusabixu inuu tasbiixsayo lahu alle man fi samaawaati ciddii sama ku sugan samada oo dhan ciddii ku sugan ayaa u tasbiixsataa iyo walardi dhulka ciddii ku sugan baa u tasbiixsataa wadayru shimbirihii baa tasbiixsadaa saafaatin xaalay yihiin kuwii garbahooda safaya oo hawada kala bixinaya oo si cajiiba u taagan ilaahay baa awoodda u siiyey inay hawada garbaha ku fidiyaan oo dabaylo ay hawadaasu ay dabaylo joogaan oo qabowyo hadday doonaan roobab yax walba ka daayaan ayuu haddana haadkaasi awoodu leeyahay inuu hawada garbahiisa ku kala bixiyo isagoo soconaya iyo isagoo taaganba marka waa arrin la yaab leh oo maaragtay in wax ku qaadasho gaalada iyo wixii la mida inay wax ku qaataan ee loo baahan yahay marka taasaa laynoo jihaynaya tasbiixda noocaas tasbiixdana inay afka laga tasbiixsanayaan iyo xaalka tasbiixsanayaan labadaba waa dhacdaa تسبح له السماaواaت السبع والأرض وmن فيiهiن إلahay waxaa u تaسبixsadaa samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo وmن فيiهiن ciddii ku dhex jirta وإن مiن شhayءin laa يuسبح بxaمدi شhayba ma jiro hadduu jiro ilaahay buu u تaسبixsanayaa oo xumo ka hufayaa oo waxa weeyaan تaسبيixdiida waad garanoo waa تنزيه اللahi can النqص ilahay in laga hufo laga dheereeyo lh ma laha inagu ka dheerayn mayne ka dheerayn mayne isaga waa ka dheer tahayba macnaa inaynu ictiqaadino weeyaan in ilaahay ceeb ka dheer yahay oo nusqaan ka dheer yahay can الnaqصi wa can اlcayb wa can mushaabahati اlmakhluuqiin inaynu sidaa ictiqaadino ayaa tasbiixdeena inaga noqonaysaa marka malaa'igta waa tasbiixsanaysaa muuminiinta waa tasbiixsanaysaa jin iyo insi maqaal ahaan ba u tasbiixsanaysa makhluuqaadka laftooda waa tasbiixsanayaan waa kii dhagaxu maaragtay dee gacanta nebiga calayh isalatu asalaam ku tasbiixsanayay sabbaxa alxajaru wa nadaqa shajaru geed hadlay iyo dhagax tasbiixsaday iyo nebigu cuntadii cunaya oo tasbiixsanaysay iyo marka iyadana lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal labadiiba waa waa ku tasbiixsanayaanay inaa sakharna aljibaala وskrna mعa daawuud الجibاala يusabixna wاdayra وkunaa faaciliin ayb kul mid la arkaba qad calima waa ogaaday faacilka calima muxuu noqonayaa in kulluda loo celiya ayaa ardu fiican culamada qaarna allahu bay u celiyeen oo waxay idhaahdeen kullun mid la arko kuwaa la soo sheegaya qad calima ay qad calima allahu ilaahay waa og yahay salaatahu salaadiisa iyo wa tasbiixahu waa ogyahay laakiin dee addamiiru yarjicu ila aqrab almadkuur waxaa ka si fiican in la yidhaahdo kullun mid la arko oo kuwan la soo sheegaya qad calima wuxuu ogyahay salaatahu oo dee qaar tukanaya ayaa jira oo makhluuqaadkii mu'miniintii malaa'igtii jiniya insi kuwa tukanaya weeyaan wa tasbiixahu kuwa tasbiixsanayaa jiroo makhluuqaadkii kale tuyuurta ay ku jirteenna tasbiix bay wadaan marka labadaba waa ogyahay ilaahay wallahu caliimun bima yafcaluun walilaahi ilaahay oo keli ah ayaa mulku samaawaati waalardi samada mulkigeeda iyo arladeedaba leh xasriga iyo qasriga meeshaa ku jiraa mid xaqiiqiya weeyaan oo shayga marka maaragtay mmaa taqdiimuhu maa xaquhu maa taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra waa taleehdaa xasriguna idaafi iyo xaqiiq u qaybsamaayeen kani mid xaqiiqa ah weeyaan lianna waa qasru sifati cala almawsuuf yacni waxa weeyaan alla wuu iska leeyahay samada iyo dhulka isagoon baale waa ilallaahi alle oo xaggiisa ugudha ayaa almasiiru ahaatee toddobana saas weeyaan xasrigu noqonaya inkastood kutubta aanan ka eegin haddana yani qaacidadu saasay keenaysaa inay xasrigaasi u xaqiiqo yahay ama ay tahayba qaala allahu tacaala aayaadkii markaa kowniga ahaa oo iyada lafteedu aayado ah oo nuurka laga helayo ayaa ilaahay inoo sii wadaa sidaa u halkaa markaa inoo inoogu shibraha iyo inoo inoogu leexiyey oo inoo ina malcsiiyey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara tii hore kale weeyaan alam tara miyaan adeegaynoo la yaabayn ama alam tara waa ay ra'ayta waad aragtay waxaad aragtay qof yahu mukhaadabka ahi anna allaha alle yusjii inuu tircinaayo saxaaban daruur inuu soo tircinaayo oo meelo isaga keenkeenaayo iyadoo yaryar uma yu'allifu inuu isu keenaayo beynahu dhexdiisa daruurta inuu isu keenaayo oo isu soo ururinayo o isu soo dumayo uma yajcaluhu inuu ka dhigaayo daruurtii rukaaman mid isa saarsaaran oo waaweyn oo buuro oo kala ah uu maaragtay uu ka dhigaayo mutaraakimahoo isfurfushay fa taraa waad arkaa waad aragtaa alwadqa roobkii ayaad aragtaa yakhruju xaal uu soo baxaayo dhibcihii ay soo baxayaan min khilaalihi ay min khalalihi dhexdiisa ay ka soo baxayaan dhexdiisa yaan ku odhanay daldaloolkiisa khalalku waxaa weeyaan waa futuuqda iyo shuquuqda sida shaandhada oo kale daruurtii halkaa maraysay unbaa ilaahay subxana wa tacaala sida shaandhada ayuunbay tiftif tiftif biyo ka soo odhanayaan marka khalal khilaal waa jamcu khalalin ka jabalin wa jibaal wa khalalin wa khilaal fajaasu khilaal diyaar yakhruju xaal uu soo baxaayo min khilaalihi daldaloolkiisa uu ka soo baxaayo oo dhibcihi ka soo baxayaan wa yunazilu waa soo dejinayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala min asamaa'i xagga iyo samada xagga sare ayuu ka soo dejinayaa kadibedelo waxaad tidhaahdaa min jibaalin buuro daruur buuro lagu shabbahay ayuu xaggeeda ka soo dejinayaa daruurahaas oo ama jibaashaas oo fiihaa samada sare ku sugan ayuu wuxuu ka soo dejinayaa min beredin ay beradan buu soo dejinayaa dhagxaan roob oo qabqabow ayuu soo dejinayaa fa yusiibu wuxuu ku dhufanayaa oo ku asiibayaa bihi beredkii ee qaboobaa man yashaa'u cidduu doono ayuu ku dhufanaya oo ku waxyeelaynaya oo musiibo ay ku noqonaysa wayasrifuhu waa ka leexinayaa can man yashaa'u ciddii ilaahay doonana waa ka leexinayaayoo beredkaasu ma asiibaayo kuma dhacaayo yakaadu wuxuu sigaayaa sana barqihi ilaaciisa iyo biriqbiriqdiisa ilayskeeda nuurkiisa wuxuu sigayaa oo ku dhowaanayaa yadhabu inuu qaado bil absaari inuu la tago aragga la tago oo qofka indhaha ka rido hadduu qofka aad u ego sida roobka u hilaacayo walacwalacdaa indhaha way ka ridi kartaa sidaa daraaddeed in hilaaca leega ma yuqallibu allaahu ilaahay waa rogrogaa alleyla habeenka iyo wannahaara maalinta ayuu rogrogaa oo u kala beddelaa oo mid buu dheerayaa midna wuu gaabiyaa ama habeen iyo maalin wuu isku beddelaayo marba mid baa timaada ilan taqliibka waa rogrog yuqallibu kafeehi calaa ma anfaqa fiiha yuqallibu kafeehi gacantii marday sidaa ahayd marna sidaa yeelaha waa taqliib shaygoo la rogo wey marka sidayn habeeniyo mugdi ugu jirnay baa la rogayaa xagga cad baa loo rogaya waa maalin iyo dharaar haddana xagga kalea loo rogaya bogga madow baa loo rogaya waa habeen iyo mugdi yuqallibku waa taqliibku waa saas faaham macnaha yuqallib allaahu ilaahay waa rogrogaa alleyla habeenka iyo wannahaara maalinta ayuu rogrogaa oo u kala beddelaa inna fii daalika arrintaana waxaa ku jirta la cibratan wax ku qaadasho ayaa ugu sugan liulil absaar kuwa maaragtay basiirada iyo qalbiga leh wanaagsan leh ayaa wax ku qaadanaya aayaadka kowniga ahaa ee wax laynoogu tusayey ayaa ilaahi subxana wa tacala halkan ku sheegaya qaar ka mid a marka aayaadku waa aayaad la yaab leh laakiin aragtidan iska badan ee dadku ay iska arkeen ay mar walba arkaan ayaad moodaysaa inay dadku iska caadaysanayaan wuxuu ilaahay inoo soo qaatay tabaaraka wa tacaala daruurta alam tara waad aragtaa ama miyaanad la yaabaynin ana allaha alla yusji isjaag waxa weeye in xagga dambe laga soo yaro riixo shayga qaala ibnu kaiir yusdi saxaaban ee yasuuqu saxaaba daruurtuu soo kaxaynaya ilaa maa yunshiuhaa wahiya daciifatun markuu isu keenkeenayo ee daruurta weyna roobka dhalin doonta uu ilaahay samaynayo daruuro yaryar maameeluha jihooyinka istaagaya daruur yar iyo daruur yar iyo daruur yar oo kale dabadeedna wuu soo tircinaya wahuwa lisda tircinta waxaa lagu isticmaalaa nirgaha geela oo nirigtu markay yar tahay hashu dhasho socodbaradka tahay dee waa wax yaroo aada socon kari mayso hashii inaad dabageysa hashina way tegaysaa dee geel bay raacaysa marka saad gelisa waa la tirciyaa geel bay raaceen dee geel may raaceen nirigta qon yarba oo si yar oo maaratay rifqi ku jiro oo dhimirsan yaad xagga dambe uga soo qabanaysaa si ay dee u raacdo hash waa tudcaysaa waa tircinaysaa waa tudcaysaa ma garanaya tircin baa kollay saasa loo geelaan rigi waa loo tircinaya o malay hadaa dee marka isdaagu waa kaa waa dafci yar oo ay ku jirto naxariis ku jirto aan aad u riixayn haddaad disho way turunturoonaysaa marka aada uma socod baran dadkana maxaynu ahnaa waa la daadihiyey ilmaha yar maxay waa la daadihinaya geelana nirigta yar waa la waa la tircinaya soomaaliga marka waa saas marka sidaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sida nirgaha yar loo soo kaxeeyo ayaa loo soo tircinayaa geelii maxaa leeyahay daruurtii markii ilaahay isu keenkeenayee si daruur weyn oo roob keenta markaa uu ilaahay abuurayo allahu aladii yursilu riyaaxa marka hore dabaylo ayuu ilaahay ku kicinayaa fa tusiilu saxaaban markaasay daruur kicinaysaa fa yabsuduhu fi samaa daruurtii waxay isku maarata ku faafinayaa samada kayfa yashaa wayajcaluhu kisafan dabeedna qidcado waaweyn bay noqonaysaa fatara alwadqa yakhruju min khilaalih dabadeedna daldaloolkiisa daruurta daldaloolkeeda ayuu ka soo baxayaa roobkii ka soo baxayaa madarkii faida asaaba bihi man faida asaaba bihi man yashaa min cibaadihi idaa hum yastabshiruun wa innagan dee ku bishaaraysanno oo marka roobkii ilaahay subxana wa tacaala roobkii inoo deeiyo waata lagu bishaaraysto oo la jeclaado xataa markii hore haddii la quustay marka waa sidaas alam tara waad aragtaa ana allaha alla yusdii inuu tircinaayo saxaaban daruur soo tircinaayo daruuro yaryar buu soo kaxaynaya oo iyadoo yaryar buu meelaha ka soo ururinaya uma yu'allifu waa isu keenayaa baynahu daruurtii badnayd uma yajcaluhu wuxuu ka dhigayaa rukaaman mid saarsaaran oo fadad oo kale a waaweyn fa taraa waad aragtaa alwadqa daru ee roobkii madarkii yakhruju inuu soo baxaayo min khilaalihi daldaloolkiisa ayuu ka soo baxayaa haddii mar qura walalac soo odhan lahayd sida tuubadan oo soo furmi lahayd xasan maxaa dhici lahaa dee way halaagin daruur baa alkaa ka soo bilaabanaysa beri guntii marbaa inbaa meel biyihii ku shubaysa inna way ku shubaysa inna way shubaysa way shubaysa tif tif tif tif shaandhadaas asaa u socda waa qirbaal baalka shaandhada la yaho kale waxay ka moodaysaa galbeed guntii bay daruurtaas ka moodaysaa wax ay biyo haysaba hadday meeshii u horraysay kusii dayn lahayd dee dhulka baa xagga kale u rogahay tugag bay ka jeexi lahayd dad iyo dunyana waa qaadi lahayd marka ilaahay subxana wa tacala sidaa kamuu dhigine shaandhuu ka dhiga kolkolba iyadoo biyaheeda ku jiraan kula dhaafaysa ayaanu tifba kugu soo daynay asidaa aan u eegaysa meeshii loo idmay markay maraysa unbay tiftiftii ay furaysaa tubooyin bahalehe yaraa dhibicdii furaysa marka arrin la yaab le la yaab le weeyaan arrintaas marka yacni fatara alwaqa roobkii baad arkaysaa yakruju inuu soo daadanayo soo baxayo min khilaalihi daldaloolkiisa wa yunazilu ilaahay waa soo dejinayaa min asamaa'i xaggaa sare ee cirka samada waxa uun kaa wixii kaa sarreeya weeyaane ka bedelo waxaad tidhaahdaa min jibaalin buuro daruuro buuro lagu shabbahay xaggooda ayuu ka soo da- diinayaa daruurahaasoo fiihaa ku sugan samada ku sugan ayuu ka soo daynayaa min baradin ay barada halkan waxaa ku sugan qaacido yani naxwaahoo minta zaa'idada ah in maxaanku dhahdaay isbaatka ay dhacdo haddee raggan raggii qaacidda maahee wasiida fi nafyin faj- wa- wa- wasiida fi nafyin washibihi fa- fajaran nakiratan kamaa libaaqin min mafar minta zaa'idada ahay sida badan nafyi bay daba dhacdaa culammada markaa waxay isku hayaan ma daba dhici kartaa ma garanaysaa ihbaat ma daba dhici kartaa aayaddan sida loo fasiro ee sidaa baa ugu fiican mintan in layska idhaahdo waa iska zaa'idatu litawkiid ay baradan baa noqonaysaa iyo mafcuulkii yunazil weeyaan baradan baa ilaahay soo daynayaa waa dhagax kuuskuusan oo ma garanaysaa barafnimo cirka kaga soo dhacay dhibaatana wuu u geysanayaa midhaha iyo wixii ku dhaco biyuhu hadday dhulka ku xarkagaan oo dhulka ku agagaanna waxaa la yidhahda thalji baa la yahdaa oo dhulka ku barafoobaan thalji baa la yahdaa hadday iyagoo baraf ah oo dhagxaan oo kalea cirka ka soo daataana barad baa la yahdaa waa min alburuudati waa iyagoo qabqabow oo kuuskuusma bay cirka ka soo daadanayaan marka beredkaasaa ilaahay soo dejinayaayo fa yusiibu bihi wuxuu ku asiibayaa man yashaau cidduu doono oo musiibo ayuu ku noqonayaa wayasrifuhu waa ka leexinayaa can man yashaa yakaadu wuxuu ku dhowaanayaa sana barqihi ilaa ciise ilayskiisu wuxuu ku dhowaanayaa roobka siduu u da'ayo yadhabu inuu qaado oo kaxeeyo bilabsaari aragga wadaadadii hore ee fiqiga waxay odhan jireen qofka marka qof nabar ku dhufto oo in araggii ka kaxeeyo u dhabeelo qofka indhihiisii waa ku yaalleen laakiin araggiin buu waayay ishii kama fujin galayskiin baa ka tegey nuurkiin baa ka tegey nabar buu ku dhufto nuurkii baa ka tegey isna wuxuu dabcay inuu qisaasto oo qofka nuurka ka qaado siduu u gelaya buraayad weyn buu qoraxdaysa taagaya qofka ka kalena soo eg baa la odhanaya waa lagu wacwacinaya marka dambe ne indhalaba baa ku dhacaysa kutub fuqahaa saasay qoraan qaarkood marka waxa weeyaan roobka haddaad walacwalacdiisa aad u eegto yakaadu sana barqihi yadhab- yadhabu bilabsaar yakaadu lbaru yakhdafu absaarahum kuwii munaafiqiinta sidii lagu shabahaa ka sii darray iyada waaba dafayaa baa leeyahy waa ka dafayaa indhaha yuqallibu llaahu leyla ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gedgediyaa habeenka iyo wanahaara maalinta yuqallibu llahu leyla wanahaar oo mid buu qaadaa ka kale u keena ama mid buu ways dhex geliyaa ina fii dalika taa waxaa ku sugan la cibrata wax ku qaadasho ayaa ugu sugan liuli labsaar waa gelab gelab wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wasala wbaaraka cala nabiyina maxamed